bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan oo habeen kasta jimcaha marka laga reebo aad ka dhegaysataan idaacadda dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ku beegantahay sideedda bisha saddexaad ee maaraj sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa howlgallo ka dhana isbaarooyinka yaala deegaanada hirshabeelle oo ka bilowday gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo saxiixay sharciga nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sharciga korontada iyo sharciga cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maanta muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalinta haweenka soomaaliyeed ee siddeedda bisha maaraj oo sanad walba la qabto munaasabadaas waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wuxuuna ka hadlay muhiimadda haweenka ay leeyihiin iyo hooyooyinkaba xamse cabdi barre ayaana khudbad khiro leh halkaasi ka jeediyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan caawa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii uu rabbi karaan naqdana waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta waxay ansixiyeen intisharciyeed uu ka mid yahay la dagaalanka argagixisada qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo siyaabooyin kala duwan arrintaasi kaga hadlay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee dhowaan la doortay oo aad iyo aad ugu mahad celiyey madaxda fiifa iyo qof kasta oo isagu taageersanaa wuxuuna sidoo kale sheegay inuu cafiyey qof kasta oo doorashadiisu kasoo horjeeday iskana cafiyeyna qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland oo xukun dil aad oo toogasho ku fulisay xukun sanayaal ka tirsanaa ururada al-shabaab iyo daacish qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan tabin iyo diyaarinu anigoo cabdisalaan juulo shaakir farsamadan waa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa isa jigan ayaa laga rabaa
Yeah.
mar kale habeen wacan oo wanaagsan haddii aan ku bilowbo howlgallo ka dhanaha isbaarooyinka yaala deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wadooyinkaas ayaa halkaasi ka bilowday een howlgalladan oo ah kuwo la doonayo in guud ahaan lagu cirabtiro laguna joojiyo isbaarooyinka kala duwan ee halkaasi yaala taliyaha booliska dowlad goboleedka hirshabeelle xasan nicisow ayaa warbaahinta si kooban ula hadlay isagoo sheegay in ay amar u qabaan qof kasta oo isbaaro dhigta wadooyinka kala duwan ee hirshabeelle iyo deegaanada hirshabeelle in ay toogtaan inay amar u qabaan wuxuuna sheegay ama digniin u diray qof kasta oo iyadu een, isbaarooyin halkaasi ka dhiganaysa taliyaha ayaana sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadalkiisa iyagu ay tixgelinayaan oo ay ogolaanayaan taliya xasan dhicisow hadalladiisa waxaa ka mid ahaa halkaan u imaanay isbaaro inaan qaadno waxaan ka soo bilownay ceelcadda ilaa iyo hadda waxaan- wax- ilaa- ceelcadda ilaa iyo geelgub wax allaale wax isbaarayiin waa qaadnay hadda isbaarna waxaan u malayhaa dowladda soomaaliya waxay ka soo saartay go'aan sharciya ka soo saartay maclu madaxweynaha soomaaliya ka hadlay sidaad ogtiinba waxaana lagu tilmaamay isbaaro inay la mid tahay shabaab iyo isbaaro inay isla mid yihiin ninka jid qaadicul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamaayo sidii loola diro shabaabka waxaan leenaha marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaada ay ahaato waxaan diyaarina ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay wadooyinka ay ka shaqeeyaan loogu talagalay inay isbaaradda ay ka shaqeeyaan ciidamadaasoo hadda ay qaar ay socdaan waxaa kaloo jira iyagunoo ciidamo kaleetoodoo noo imaan doona ou taliyaha xoogga uu ballan qaadiya horin ugu talagalay in isbaaro oo lagu- lagu nadiifa iyaduna waa jiri doontaa ayagana waa sugayna waa noo soo socdaan waxaan leenaha marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballamo ha ahaato maalin kasta in laga soo qaylisiiyo baawureydi qaylo isbaar ay taagan tahay way soo noqnoqotay way soo noqnoqotay laakiin hadda go'aan guudaha ka soo baxay waxaan leenahay go'aan- go'aankaas guudan ku wada dhaqmi doonaa sharciyaa laga soo saaray dowladda soomaaliya ka hadashay madaxweynaha soomaaliya ka hadlay asigaana ku dhaqmaynaa annaguna waxaan ku soconnaa say eeday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas leysku diro waddada ilaalaa ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taagan ama isbaaro qaadaayana waa dameer dhintay cid wax laga weydiiyaa ma jiraan waxay amar u qabaan inay soo qabtaan waxay amar u qabaan haddoo usuaalay qabasho u diida inay dilaan
taliyaha booliska hirshabeelle xasan dhicisow ayuu kaasi ahaa markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xoogga saaraya hirgelinta hanaanka dowladnimada oo ku dhisan sharci iyo xeerar nidaam ee ama nidaamiya oo nidaamiya ah oo nidaamiya hay-adaha iyo awoodda dowladda ayaa saxiixay sharciga nabad sugidda ee sirdoonka qaranka sharciga korontada iyo sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman xasan sheekh maxamuud ayaa warbaahinta si kooban ula hadlay caawa bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waxaan halkan ku saxiixay saddex hindis sharciyeed oo baarlamaanka federaalka ee labada aqalba ay soo wada gudbiyeen oo soo dhammaystirmay oo wixii hadda ka dambeeyaa dhaqangal noqon doono u gudbi doono faafinta rasmiga iyo inta ka dhiman laga dhammaystiri doono waa runtii guul aada iyo aada u weyn oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xukuumadda intaba ay wada shaqeeyeen oo la soo gaaray taariikho gaara iyo muhiimado gaara ayuu leeyahay sharcigan Eh, qaarkiis oo sida eh, sharciga sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo aanan jirin eh, sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay dhowr iyo konton sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye waa tallaabo horey loo qaaday oo aada iyo aada muhiim u ah Eh, sharciga korontada ayaa ka mid a isagana oo sidoo kale asigana la sugaya muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaaraya iyo baahida loo ba- loo qabo iyo sharcigii kale ee cunaqabataynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalkhalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda inuu in lagu xadido loogu talagalay saddex sharciyo aada iyo aada muhiima waxaan rabaa Eh, dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa laakiin shaqo aada iyo aada u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dedejiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirna ay markay noqoto xagga dayn cafinta iyo hadday noqoto hay-adaheenna muxuu ahay u baahan inay hore u dhaqaaqaan sharciyadii ay ku shaqayn lahay dhaqaaqi lahaayeenna waa ugu hambalyaynayaa dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkani dowladiisa dowlad sharciyada ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso hadday horumar tahay hadday amni tahay hadday siyaasad tahay dhammaanba ku salaysan sharciyo waa sababtaa sababta aan wadaxaajoodka iyo oo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisii dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarrayso inuu noqdo ayaan rabnaa dadaalkaasi aad iyo aad ayaa hay-adaha dowladdu ay u muujiyeen waataan hadda ku ammaanayo fulinta iyo sharci dejinta intaba saddexdan sharci waa horudhac kuwo badan oo kalena waa soo socdaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin hambalyaan leh baarlamaanka iyo xukuumadda waa mahadsantihiin
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa maanta muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalinta haweenka soomaaliyeed oo sideeda maaj sanad kasta la qabto munaasabadan waxay ahayd mid ay ka qaybgaleen haween iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinta ka qaybgalay waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre xamse barre halkaasi khudbadda ayuu ka jeediyey khudbadda oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa iyo muhiimad gaar ah wuxuu sheegay in isaga hooyadiis uu u mahadcelinayo inkastoo hooyadiis ay geeriyootay xamse barre ayaa khudbad khiiro leh halkaasi ka jeediyey hadallada ra-iisul wasaare xamsena waxaa ka mid ahaa
hooyo waxay ii samaynaysaa aniga micno gaaray ii leedahay oo ka duwan dadka kale hooyadii waxay dhimatay sanadkii hore lix iyo tobankii februari maalinkay hooyaday dhimatay waxaan rabaa inaan idhaahdo gabadha soomaaliyeed mar waa hooyo hooyo wamaa adraaka maa hooyo gabadha soomaaliyeed waa hooyo waxaan u malaynayaa inteenan meeshaan fadhida kulligeen iyo inta kale iyo inta adduunka joogta qof loo tilmaamayo hooyo ma jirto laakiin dadku way kala beddelan yihiin hooyada way ku kala beddelan yihiin hadba abaalka ay ku leedahay iyo dowrka ay ku leedahay markay dhashay kadib ayay dadku ku kala beddelan yihiin anugu xamse ahaan waxaan ku jiraa dadka hooyadu ay micnaha gaarka u leedahay sababtana waa idiin sheegaa anugu waxaan ahay qofka ugu yar reer waxaan ahay yaraan qofka iigu soo xiga walaaladay wuxuu iiga wen yahay dhowr iyo toban sano waana gabadh halkaas gabadh bayna hooyaday dhashay iyo aabbahayba dhowr iyo toban sano oo aabbahay hooyaday iyakoon dhalin bay aniga lay dhalay aabbahay markaan dhashayba wuu- markaan dhashayba wuu dhintay allah u naxariisto marka ma garanayo aabbahay suuraduu lahaa iyo siduu u eg yahay ma garanayo aniga ma ma aqaano marka hooyaday baa aniga soo korisay waxaan ahay habar korisi waxaan aaminsanahay inay ii soo korisay sida ugu fiican oo ilmo loo koriyo waxaan aaminsanahay hooyaday inay wax ii bartay sida ugu fiican ee ilmo wax loo baro hooyaday waxay qur-aanka i xifdisiisay oo ay qur-aanka lay baray oon xifdiyey anigoon toban sano gaarin hooyaday waxay ku dadaashay inaan wax barto waxaan ahay qofka keliya oo walaaladeeda iga waaweyn familka akademig noqday oo waxbarasho sare aaday oo bartay baan ahay aniga Ah, hooyaday allah u naxariisto duruufo aad u adadag ayay la soo martay laakiin aniga si waxay ii korisay aad u qurux badan ayay ii korisay ilaahay ha u naxariisto waan ka duwanahay marka wiil ama gabar aabbaheed aabbahood iyo hooyadood ay soo wada koriyeen anigu waan ka duwanahay sidaa darteed hooyo waxay ii samaynaysaa aniga micno gaara ii leedahay oo ka duwan dadka kale ama dadka ay micnaha gaarka u leedahay baan ku jiraa hooyadii waxay dhimatay sanadkii hore lix iyo tobankii februari maalinkay hooyaday dhimatay raalli aada ee, runtii maalin xanuun badan bay ahayd ee, waxaanan ogahay qiimaha ay hooyadu leedahay aan ogahay walaalaan nahay koox walaala ah oo aan saan idiin sheegay anigu aad ugu yarahay laakiin hooyaday ayaa isku kaayahaysay waxaana laga xukumay hal meel waxaan nahay famil aad isugu dhow oo ay hooyaday naga dhigtay inaan aad isugu dhownahay dhammaantayo waxaan ku qasbanaa waxyaabo badan oo ay hooyaday igu qasabtay inaan walaalahay u sameeyo oo aanan xeerar baa yaallay aanan ka gudbi karin dhinacana uga gudbi karin oo ay hooyaday noo dejisay si aanu noqonno walaalo isugu dhow markii ay hooyaday dhimatay cabsi badan waxay runtii iga q- aan- aan ka qabay inaan kala dhunno aniga walaalahay oo midkayaba dee gaar u foofo iyo reerihiisii uu ku aaday iyo wixiisii waxaa ilaahay mahadiya walaashay baa noo beddeshay ayadaa imminka isku kaayahaysa booskii hooyada ayadaa gashay sidaa darteed waxaan rabaa inaan ku soo aan idiin sheego hooyadu aabbaha la mid maaha way ka fiican tahay way ka muhiimsan tahay reer aan hooyo u joogin reer ma aha aab- agoonka rasmiga ah waa qofka hadduu rabo aniga hala ekaada aan hooyo lahayn weligay ma dareemin aabbo inuu iga maqan yahay laakiin markii hooyaday anoo intan leeg ay baxday waxaan dareemay hooyaday inay iga maqanta intaas markaan ka gudbo oo runtii dareen adag leh hooyada soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed maydaan kasta oo la taagan yahay waxay leedahay micno aynan adduunka inta kale wax badan kaga beddelan tahay marka la joogo dhaqaalaha qoyska waxaan ognahay gabdhaha soomaaliyeed waa warshadda wax soo saarka dalka waxaana idinku filan halkan horteenna ah waxaad ku soo marteen waxay soo saaraan weligood ma aha hadda inay bilaabeen saasunbuu ahaa waxa sheltarka aan ka dhiganno ee gurigaynoo ah hooyada soomaaliyeed baa samaysa weligeed samayn jirtay dhaqaalaha reerka ayadu ku tiirsanaa qoyska ayadu ku tiirsanaa waxay arrintaasi aad u soo baxday markii aan qaxnay ee dadkeennu islaayey ee burburku dhacay kaalinta hooyada ee raggii shaqo waayeen ee waxba qaban waayeen ee guriga soo wada fadhiisteen qofka farsamada yaqaanay ee loo baxsaday ee ilmaha hayey ee soo koriyey ee la rafaaday ee la balanbashay hooyey ahayd ninka ma ahayn waxoogaaga inoo soo haray dadka ee dhallinyaradaas maanta meeshaas buuxda hooyo la'aanteed balaayadii bay raaci lahaayeen ayakaa halkaas inoo soo gaadhsiiyey gabdhaheenna soomaaliyeed marka la gaadho dalka yaa difaaca waxaan ognahay inay taallooyinkoodii meel walba ku yaallaan waxaan ognahay kaalintay ku lahaayeen heesihii halkan aad ka wada maqlayseen sideedaba ninayna gabari daba taagnayn weligiis ma diririn Wa- guulna ma gaarin dhibaatooyinkii ina soo gaadhay soddonkii saneen soo dhaafnay saamayn aad iyo aad u dhib badan ayay ku yeelatay hooyada soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa ka soo gaadhay dadkoo dhan dhibku waa soo gaadhay laakiin ayagu waxay ahaayeen darafka ugu nugul ee dhibaatadaasi ka soo gaadho ilmiheedii baa ku dhintay ilmaheedii baa ku agoomoobay odaygeedii bay ku weyday sidaa darteed waxay noqotay keligeed inay ku rafaaddo reerkii iyo dhaqaalihii reerka iyo ilaalintii reerka iyo ilmaha marka hooyada dhibaatada ugu weyn ayaa ka soo gaadhay waana mar kasta oo ay civil war dhaco oo dhibaatooyin dhacdo gabdhaha soomaaliyeed ama gabadh kasta oo adduunka joogta dhibaatada ugu weyn ayaa ka soo gaadhay marka waxaan qirsanahay dhibaatadii ee colaadda soomaaliyeed dhexdeeda ka dhacday gabdhaha soomaaliyeed ay ku reebtay waxaa nasiib darro ah inay weli qaar ka mid ihi sii socdaan mar kastana mar kastana annagoo rag ah aan mas-uul ka nahay inaan maalin walba gabadh toban ciyaala qaarna xambaarsan qaar gacmaha ku wadata oo sii qaxaysa oo soomaaliyeed in adduunka laga daawado waa nasiib darro simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn ama eberle xaal
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited taas waaba sababtaan u sidho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg wey shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye allailaa magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa ayay ku yeesheen xarunta filla hargeysa waxay kaga doodayeen ajendayaal iyo hindisharciyeedyo kala duwan oo muhiim ah waxaase ugu muhiimsanaa hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada mahad xildhibaanadu ay ansixiyeen hindisharciyeedkaasi balse dood badan kadib ayay ansixiyeen markay ansixiyeen kadib waxaa warqad soo saaray agaasimaha hay-adda nabadsugadda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad wuxuuna sheegay ama kaga mahad celiyay xildhibaanada sida ay u ansixiyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka hadlay iyo sidoo kale hindis sharciyeedkan muhiimka ahaa
iyo ereygaan argagixisada leeyahay hataa waa la isweydiiyey xaqiiqdii si fiican ay u soo qoreen waxay waxay caddeeyeen inuu yahay argagixisada la sheegaya inay tahay ururada maanka caalamka dhibaatada ku hayo oo sida maaragtay al-shabaab annagana la dagaalsan alqaacida daacish iyo wixii fikraddaas ummadda ku helaagayo inay yihiin argagixisa saasaa loo caddeeyey shaksi siyaasad kale ka hadlaayo ama saarad kale ka buuqsan ma aha argagixisa waa la caddeeyey xildhibaano badana runtii codsaday point of order codsaday waa u jeeday marka maadaama sharcigan muddo badan la soo waday munaaqasho badan laga sameeyey wixii ishkaal kugu jirayna la caddeeyey waad og tihiin baarlamaankeenna wakhtigai gebagebu jooga wakhtiga fasaxa la gali lahaana waa dhow yahay marka anigu waxaan rabnaa shuruucda muhiimka dhan horta inay maaragtay aan gudbino annaga oo maaragtay ujeeddadeeda dhan tahay sharciga sidiisaba marka la samaynayo waxaa la fiirinayaa maxaa dan ugu jira dalka iyo dadka ayaa la fiiriyaa sharcigan waa ogtihiin xasaasiyadda ugu weyn ee maanta dhibaatada soomaaliya haysata yacni wixii lagu daaweyn lahaa waa sharcigan xambaarsan yahay marka walaalaha maaragtay gacanta taagay waan siinaynaa bointa bordarka qab waan siinayaa laakiin maanta waxaan rabaa arrintaas in doodeeda nala fogo- fogaanin marka hadda saddex xildhibaan waa xasan yare waa maaragtay cabdirashiid iyo dayax saddexaas qofood codsatay waan siinayaa laakiin waxaan rabaa in maaragtay dooda naga gaabisaan idinka anigoo idinka codsanayo saddexda qofood laba qof bointa bordar iyo hal hadal codsaday waaye intaasaan kusoo koobayna aadaad umaasantihin asalaamu calaa rasuulilah wuuna guddoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh wuuna guddoomiye waxay ahayd intaana warqadihii iyo dukumentigiiba aan u soo bandhigin oo aan u akrin in point of order la qaataa sax ma aheen sharcigan guddiga for example hadda meelaha qaar laga dooday wuuna guddoomiye waa ku soo darnay xildhibaanada haddaa la siiyey ma ayna akrin koox argagixiso waa qeexnay
dhegeysta qof ka hadlaa hella dhegeysto koox koox argagixiso waa qeexnay waxaan ku dhahnay waa al-shabaab daacish i s alqaacida iyo ururada kale ee la midkaa waa nifaaqa ugu dambeeya warqadda waa taa halkaas ku qoran fiirsada farqada qodobkaas farqadiisa afraad waxaan dhahnay urur ama koox markii la astaynaayo waxaa waxaa soo gudbinaya xakuumadda waxaana ansixinaya baarlamaanka mudanayaal mar haddii xakuumaddii hadday soo ansixiso oo ay isku soo raacaan golaha wasiirada mar haddii baarlamaanka la keenaayo qof ha noqdo kambedi ha noqdo shirkad ha noqoto urur ha- oo muxuu ahaye abaabul ha noqdo marba haddii baarlamaankii inta la keeno uu ka doodayo cabsida badan oo sharcigan laga qabo inay yaraatay ayaan rajaynayaa insha allah qodobka farqadiisa saddexaad si fiican ayaan ugu dhignay siiqooyinka waa ka saxnay waxyaabihii cabsida badan lahaa ee ku qoranayna waa ka dejinay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan warqadda kabar leetarkeeda aan idiin akriyo kadibna waxaan filayaa mudane gudoomiye sharci markii la qoro oo akhrintii labaad uu maro waxaa weeye dood ka furo ee waa la ansixiyaa bismi illaahi gudoomiye mudan gudoomiye mudanayaal guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada ee golaha shacabka isaga oo gudinayay waajibaadkiisa ee, qodobka sagaashanaad farqadiisa koowaad ee xeer hoosaadka golaha shacabka halka uu halkan waxaa idinku soo gudbinayaa warbixinta akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka la dagaalanka argixisada mudane gudoomiye guddiga ayaga oo raad raacaya dhammaan talooyinkii xildhibaanada soo jeedintoodii xildhibaanada islamarkaana qadarinaya afkaartii badneed ee xildhibaanada ee akhrintii labaad ee ay soo gudbiyeen xildhibaanadu sharafta leh guddiga wuxuu si dhab ah oo ugu soo shaqeeyey sharcigan si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucda kale ee dalka u taal soona saxay meelihii aadka looga dooday ee u baahnaa in dib u eegis lagu sameeyo mudane gudoomiye sharcigan wuxuu ka koobnaay toddoba cutub konton iyo sagaal qodob een, ayuu ka koobnaay waxaan hadda ku soo koobnay konton iyo toddoba qodob een, een, konton iyo siddeed qodob qodobka to- konton iyo toddobaad ee awoodda soo saarista xeer nidaamihii waa ka dayni waa waa la tiri qodobkaas mudane gudoomiye inta badan sharcigan sida aad la socotiin baarlamaanadii hadda eh, kan ka horeeyey waa soo maray akhrintii labaad ayaa mar walba uu ku hakan jiray xildhibaanada ama ha noqdaane xildhibaanadii hore horey guddiga ugu jiray ama kuwa cusub ha noqdaane waxaan ka dareennay cabsi fara badan cabsidii waa ka saarnay sababtoo ah waxaan ka baqaynay in ururada siyaasadda ay usu adeegsadaan in shakhsiyaadka eh, siyaasadda ay usu adeegsadaan in muxuu ahay wixii oo eh, laba qof oo isnacab iyo conference meel ka dhacda ay shabaab isku tiriyaan sida haddaba meelaha qaar markii ay beelaha isdagaalaan ay shabaabka usu adeegsadaan waxaasoo dhan waa ka saarnay qofka shabaab loo aqoonsanaayo waa inuu baarlamaanka soomaaliyeed oo eh, muxuu ahay u aqoonsadaa hadduusan baarlamaanka u aqoonsan oo saan oo kale mikrofonka baarlamaanka looga doodin oo hebel iyo ururkiisa waa argaxiso hebel iyo hebel waxay ay argaxiso ku tilmaameen dadkaa haddaanan la dhihin oo aan laga naqaashin oo aan cod loo qaadin qofkaas argaxiso ma noqonayo marka cabsi meeshaas ma taallo cabsi oo dhan waa kala dagaalnay sharcigan waa sharciga qarniga ama sharcigii eh, muxuu ahay sharciyada waa sharcigii afar baarlamaan dib loo celinayay waxyaabaha baarlamaankan hadday ay ansixiyaan lagu xasuusan doono waxaa ka mid noqon doona sharcigan sharcigan wax conference ah oo ku jira ma laha waxaan idinka codsanaynaa inaad u codaysaan oo codkiinaa siisaan aad iyo aad ugu mahadsantahay gudoomiye bismillahi raxmaani raxiim Eh, mahadsanid guddoomiye Eh, xildhibaanada sharafta leh iyo shaqaalaha iyo saxaafaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Eh, mudane guddoomiye iyo mudanayaal Een, aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh laba maalmood waxay galeen dood runtii aada u qiimo badan Eh, annagana aada loo baraarujisay Eh, akhrintii u dambeysay annaga oo saddexaad waxaad no- waxay noogu dhigantay akhrintii koowaad oo kale shalay waa ku qada seegnay xaqiiqatan guddigayagu Eh, annagoo tixgelinayna xildhibaanada sharafta leh soo jeedintooda inaanu ku darno boqolkiiba sagaashanna waa ku darnay annagoo ilaalinayna eh, a- ahaanshaha qaanuunka qaabku u qoran yahay iyo luuqadiisana ilaalinayna Een, ulajeedooyinka xildhibaanadu ay rabaan in loo fasirana sharciga ku dhex fasirayna meelaha mugdiga iyo siyaasadda iyo cabsidu ku jirtana oo dhanna waa ka saar hadday urur tilmaamaysay hadday siyaasad tilmaamaysay hadday fikir diimeed tilmaamaysay dhammaan waa intii aanu toosin karray waa toosin Ee, sharciganna ee, runtii ee, laba dhinacba wuxuu inoo ku yahay Een, dowladdeenna faa'iidu u yahay inaynu maanta meel marino Ee, waa marka koowaad sharcigani waa sharciga la dagaalanka argagixisada argagixisadu dee colaadda keliya iyo dhibta keliya aynu qabnaa maantay waa argagixiso mushkilad kaloo soomaaliya haysato ma jiro Ee, waxayna u baahan tahay in ay hesho sharci u gaar ah oo looga shaqeeyo waxay u baahan tahay inay hesho xabsi u gaar oo lagu xidho waxay u baahan tahay inay hesho maxkamad u gaar oo looga shaqeeyo sababtoo ah kiiskeedu waa kiis ka gedisan dunuubta kale oo oo caadiga ah waxaa kaloo jira argagixisadu shar eh, dembigeedu individual ma noqdo aad xildhibaanadu inay arrintaas ugu baraarugaan baan jeclaan lahaa qofka eh, wiilka shabaabka ah oo qofka toogta markuu toogto isaga inta lasoo qabto isaga ku koobnaan mayo wiilkaas ninbaa baskooladda usoo dhiibay mid baa ninkuu dilaya tusay mid baa fikirka ku abuuray mid baa lacagta baxshay marka la qabto marka waa waa waa waa koox ah qofka la qabto argixisada haya qof waa ka gudbi marka sharcigooduna dabca wuxuu taargadgaraynayaa mar walba waa koox sharciga markii la akriyayna haddii loo akriyo muwaadin caadiya oo oo dembi galay iyo iyo ciqaabtiisii iyo marka argagixiso loo akriyayo waa kalaba waxyaalood in marka argagixisada loo helo sharci looga shaqeeyo oo hay-adaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisadu ay helaan seef af badan oo ay argixisada madaxa uga jiraan muhiim buu dalkeenna u yahay arrinta labaad waxa weeye ee, sharcigani wuxuu inaga inaga difaacayaa ee, dowladaha kale waxaa jiray een, sharci ay qaramada midoobay resolution ay gaartay een, eh, security councilku kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii oo nambarkiisu yahay waa gugalgarayn kartaan labiyo toban lixdan iyo toddoba sharcigaas waxaa loogu talagalay oo qaramada midoobe u meel mariyeen in eh, kooxaha argagixisada ah ashkhaasta iyo kooxaha iyo hay-adaha argagixisada ah eh, hantidooda iyo naftooda lagu beegsado Eh, dowladaha dariska dowlad ka mid ah oo xoogaha siyaasadda soomaaliya isku qalloocdeen labadii kun iyo sagaal iyo tobanka iyagoo qorobkaa isticmaalaya ayay waxay yidhaahdeen hana loogu daro eh, golaha ammaanka Een, in soomaaliya aanu hay- lacagaheeda iyo bangiyadeedana xaniban karra markaan rabno hayadaha gargaarkana ka joojin karno gudaheedana aan dad argaysaa kala dagaalami karno dowladda xilligaa jirta aad bay u mahadsan yihiin dadaal badan bay ka galeen qodobkaas waa laga soo ceshay qaramada midoobay waxaana lagu beegsanayana waxay ahayd soomaaliya ma leh xeerka argagixisada annagaa leh oo meel marsanna eh waa inaanu soomaali annagu argagixisada dhaqaalaha iyo iyo hay-adaha gargaarka meesha ar- shaab ka shaqeeyaan la geynayo iyo eegudooda aan kala dagaalano marka sharcigu laba dhinacba wuxuu yahay anfac wuxuu inaga difaacayaa dowladaha sharciga samaystay inayan annaga nagu xadgudbin oo sharci argixisa mana hidin oo dadkaygaa nagu xadgudbin iyo maal iyo ganacsatadayada ku baahsan geeska afrika ama caalamka o dhan ku baahsan dhinaca kalena wuxuu sharci u yahay eh, waxa la yidhaahdo argagixisada waxaa soo haray ee, xildhibaanada sharafta leh idinkoo aada u mahadsan ee soomaaliya dee ee, kuma taalo jasiirad cidlo ah adduunkay ka mid tahay adduunkuna mudduu soo caawiyo labaatan sana dowladda inaga daba weli dastuurkeennu hadda toban sanu ku meel gaarya Ee, labaatan kun oo ciidanna waa inala joogtaa miisaaniyadeennana boqolkiiba toddobaatan iyo afar baa la kabaa Ee, diyaaradaha argixisada garaacayana adduunkaa iska leh intaas markaynu inagu waxba qabsan weyno maxaynu kaga duwanaha sida afghanistan in la yidhaahdo kaale cali dheere meesha hadda sayara taagan yaha ka khudbeeyo maxaynu kaga bedelana waa inaynu caqliga ka ka shaqaysiinaa adduunku waxa weeye wuxuu yaqaanaa mushkilad inuu iska xalliyo innaga dan gaarayna kama leh hadday mushkiladoodu inay xallis mayse gaarto inay shabaab la macaamilaan waa la macaamilayaan innagana waxaa la rabaa inaynu sharuucda aynu adduunkana kula macaamilo shabaabkana kula dagaalano inay priority-ga inoo noqdaan mushkilad kaloo aan qabnaana maba jirto shabaab maahane aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan aada u codsanayaa xildhibaanada sharafta leh idinka oo mahadsan inaad sharcigan dalka u meel marisaan sayara wax ga- dan gaara kama leh guddiguna dan gaara kama leh guddoomiyuhuna dan gaara kama leh xukuumadduna dan gaara kama leh danta laga leeyaha waa in dalkeennu cadowga hareeyey oo gurigan inoogu xidhay inaynu ilayn guri baan ku xidhanna xaqiiqatan maxaa biish makarafona haysateennuna markaynu xaqada ka hadalno waxaynu waxaynu ku jirnaa nolol aan wax bini aadanahoo yani u adkaysan kara la arag noloshaana waxaan kaga baxo ka hargacsan inaan la dirro hay-adaha ammaankaan anu yeella awood aad iyo aad baa mahadsantihiin
aniga qaatay horta meeshan waxaan u joognaa shuruuc in aan sixino dowladd inaan la xisaabtanno dadkan inaan betelno waa intaasu shaqadeena hadda golaha shacabkaan nahay micnaheedu haddii fikir la dhiibto in sharci la diidan yahay maaha sharci waxaa meesha loo keena waxaa waaye waxna in lagu daro waxna laga dhimo waxna laga tuuro fikirka amadooda guddoomiye sharcigan waa sharci xasaasi ah taabanaya xuquuqda muwaadinka iyo muwaadiniinta ummadda soomaaliyeed marka waxaa loo baahan yahay doodo horena way ka dhaceen in la ansixiyan waa waajib oo ansixinayna laisku mahaysta ansixintiisi laakiinse wixii khataro gelin kara ama la isugu hoos gaban karo ama soomaaliya burburay ka soo baxday dhibaatooyin badan bay ka soo baxday siyaabo khaldan loo isticmaali karo hadduu maanta xasan sheekh iyo xamse kheyre nabadeed ay yihiin beri dee wax madaxweyne noqon doon raiisul wasaare noqon doon ilaahay waa qortaas in lagu xisaabtamo wey waxa waddanka hore uga soo dhacayna waa la ogyahay waxa sharci la sameyna waa sharci dalka lagu maamuli doono oo weligiis sii socon doono waddankan muwaadin walba soomaali lagu maamulo u baahan weeye marka waxyaabaha khatar geli karo dhan in laga saaro waa muhiim waxyaabaha hadda laga tegey oo doodii horena ku jirtay oo aan calaamadaynay waxaa ka mid ahaa in qodob lagu soo daro oo ah sharcigan inaan loo isticmaali karin siyaasad isku dhacyada beelaha mushkilada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo kala duwanaashada aragti siyaasadeed qodobkaas ha lagu soo daraan dhahne lagumana soo darin waa in la xiraa sharcigu waa inuu xirmaa dee lagu soo dara kuma qoran adaa sheegaya dee lagu soo daray anwaana aqriyo kumaana arag adaa sheegaya tacriifka la tacriifinayo ee argagixisad la qeexay waa ku mahadsan tihiin si fiican uga soo qeexdeen in argagixisada la caddeeyo cidda ay tahay argagixisada tahay waa tacriifteen laakiinse hadda waa in la xiro waa inay xirantaa oo dhinaca laga soo xiraa waa qodob kale qodob kale labaad mudane guddoomiye oo ansixinta waxaan rabnaa marka la ansixinayo aaraada xildhibaanada in lagu ansixiyaan rabnaa qodobka kale waxaa waaye qodobka asteynta asteynta waan soo jeedinay waxyaabihii hore u dhacay iyadoo la fiirinayo in wasiirku uu soo jeediyo golaha wasiirada la keeno baarlamaanka labadiisa aqal ay ansixiyaan si yaro jilicsan ayuu u qoran yahay waxaana uu ku qoran yahay sidan asteynta urur argagixiso oo ay xukuumaddu waa inay u soo gudbisaa baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ama cod caqlabeed ay ku ansixiyaan ama ku diidaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana dekraato kusoo saara waa in meesha lagu daraa wax clear ay ahaadaan ay caddaadaan oo wax rasmi ay noqdaan qodobka kale ii saddexeeyo xildhibaan xasan hoogoo makaroofkan afkaan ka fogay ma fahmin warkaaga
okay mudane guddoomiye qodobka asteynta waa qodobka afaraad faqradiisa lixaad waxaa ku qoran asteynta urur argagixiso oo xukuumadda soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa inay soo gudbisaa usoo gudbisaa usoo gudbiyaan baarlamaanka federaalka labadiisa aqal usoo gudbiyaan keliya ku qoran marka waa in la dhahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya waa inuu cod cod ku diidaa ama ku aqbalaa madaxweynaha dikraatu kusoo saaraa in halkaasi lagu qeexo u baahan tahay kelir laga dhigo taas waa taas qodobka kale iisa iigu dambeeya mudane guddoomiye oo ah qodobka weli waxaa ku jira qodobkii oo qodobka afaraad weeye qaybtiisa saddexaad waa qaybta rabshadaha weli way ku qoran tahay waxaan qabaa qodobkaas mudane guddoomiye oo qodobka afaraad faqradiisa saddexaad waa in laga tuuraa waxaa ku qoran si ogaal ah ama ukicin rabshad ama abaabulid arbujaad ayadoo looga dan leeyahay in argagax bulsho la geliyo naftooda qodobkaasa ku jira arbujaad iyo mushkilad iyo waxaasna waa la ishoosgelin karaa qodobkaas in laga tuuraan qabaa waana mahadsantiin mudane guddoomiye waxaan codsanaynaa hore loogu ansixin jiray shuruucda markay akhriska saddexaad la keeno soo jeedinta xildhibaanada ra'yigooda ha lagu ansixiyaa la dhihi jiray waxaan codsanaynaa soo jeedintaana in lagu ansixiyo waana mahadsantihiin
xildhibaan daahir daahir
Thank you.
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayay cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waa dhammaantiin oo dhammaantan idin leh habeen wanaagsan